Isbeddel ballaaran oo dhanka kobaca iyo balaadhaasha deegaan ah ayaa laga dareemayaa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Ganacsatada iyo qurbo-joogta reer Jowhar ayaa maalgelin ku sameeyay goobaha muhiimka u ah horumarinta bulshada sida suuqyada, maqaaxiyaha, cuntooyinka, iyo goobaha kale ee muhiimka u ah bulshada, iyadoona dhismayaasha xaafadaha horseed iyo hanti-wadaag ay marba marka ka dambeysa sii fidayaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa bogaadiyay kobaca dhanka dhismaha deegaanka ee ka socda Jowhar.
niw dhismayaasha magaalada kusoo badanaya horta waa iyagoo heerar kala duwan ah oo daarihii dheerdheera u badan ayaa horta maalmahan dambe amaba bilooyinkan dambe ama sanadadan dambe si aad ugu soo badanayay waxaana hadda si aad ah magaalada inta badan ay diiradda saartay hab dhismeedka casriga ah tusaale markii hore waxaa laga yaabaa in qofka dalbanayo naqshadda isaga inuu howlgalo oo dubudhiska sameeyo laakiin magaalada hadda waxa ay ka horumartay dhinacyo badan oo waxaa yimi marka ugu horeeya shirkado ku howlan arrintaas ee ka shaqeeya tusaale ahaan shaqsiga dibudhiska amaba guriga naqsadiisa rabo amaba naqshada guriga loo dhisayo rabo wuxuu tagayaa shirkado u gaar ah oo ku yaalaa jiro shirkadaasaa naqshada u geynaysaa wixii horumar ah oo dhaqaalahana meeshaasa ku shubay guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin doorkii muhiimka ahaa ee ka qaateen runtii soo celinta bilicda magaalada jowhar oo ah ee caasimadda hirshabelle xaqiiqatanna sawir qurux badan ka bixinayso magaalooyinka kale markii barbardhig lagu sameeyo way ku mahadsan yihiinoo waxaan leeyahay doorka dib u dhiska dalka soomaaliyeed gaar ahaan magaalada jowhar idinka aadan idinkuna sii laba jibaara oo dalkiina hooye ha ka niyajabina inaad dibudhiska aad xoojisaan maadaama hadda fursadaha ugu weyn ee aad haysataan ay tahay inuu qofkii nin qof dhalinyaro ah yahay awood uu leeyahay xilligii uu waxqabso lahaana la joogo marka inta badan marka kuwa qurbajoogta dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ee turkiga wadamada kale caalamka guryaha ka iibsanaya ayaan leeyahay magaaladiina jowhar ee aad kasoo jeedaan oo asal ahaan aad ka tagteen wixii aad shaqaysataan ku soo celiya